wanaagsan wacan
bal waxaa faahfaahin naga siisaa xaaladda gobolka waa usoo laaban doonaa ee howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ibraahim oo gobolka ay ka sameeyeen si maleeshiyada al-shabaab looga saaro deegaanada gobolka looga tuhmiyo
waad mahadsan tahay howlgalladu sidaa sheegtaba weli way socdaan oo waxay ka socdaan dhulka miyiga ah oo maleeshiyada al-shabaab looga saarayo ciidamada xoogga dalka ee qeybta labaatoodaad guutada shanaad ayaana ka wada gobolkan hiiraan waxaana ujeedku yahay sidii muxuu ahaa maleeshiyada looga saari lahaa deegaanada farakutiriska ay kaga sugan yihiin gobolka maadaama dhowr jeer hore ay dhibaateeyeen dadka shacabka ah ee xoola dhaqatada ah oo markaasi xoolooda ay ka qaateen sidaa saraakiishu ay sheegeenba in howlgalka ujeedkiisa waxuu yahay sidii maleeshiyada deegaanada looga saari lahaa maadaama muddooyinka ugu dambeeya maleeshiyadu ay ka timid dhinaca koonfureed ee dalka maadaama halkaasi howlgalla ay ka jiraan laakiin muddooyinka ugu dambeeya waxaay si xooga u yimaadeen sida saraakiishu dadka deegaankuba ay sheegeen gobolkan hiiraan ee bartamaha soomaaliya oo markaasi ay doonayaan inay ku gabaad ka dhigtaan oo ay markaasi kaga duulaan gobolka iyo weliba gobollo kale laakiin dadka deegaanka waxay sheegeen in muxuu ahaay si aad ah ay usoo dhaweynayaan howlgallada ciidamadu ay ka wadaan dhulka miyiga ah ee isku xira ee degmooyinka maxaas iyo buulo barde oo ah dhul aada markaas u fog islamarkaasina maleeshiya looga saaray waa tahay ibraahim marka intii howlgallada ciidanka xoogga dalka ay wadeen deegaanada ay ciidanku ay gaareen iyo sidoo kale ee haddii jiraan muhiimaddu waxay tahay sidii muxuu ahaa maleeshiyadu looga saari lahaa dhulkaasi maadaama dhowr jeer hore ay isku dayeen inay godoomiyaan degmooyinka ee buulo barde iyo jalaksi oo markaasi maleeshiyadu kal hore laga saaray laakiin maleeshiyadu waxa ay markaasi xusulduub ugu jirtaa sidii degmooyinkaasi iyo weliba deegaanka halganba ay u godoomin lahaayeen dadka markaasi halkaasi ku dhaqan ay u noqon lahaayeen kuwo markaasi godoon ah oo aan markaasi magaaladooyinkaasi waxba aan gelin kana soo bixin marka ciidamada xooga oo markaasi kaashanaya kuwa amisom ayaa inta badan howlgallo oo ka sameeya deegaanadaasi iyadoona ugu dambeysay howlgalkii ugu dambeeyey ka dhacay muxuu ahaa saacadil soo dhaafay deegaano hoos yimaado degmada maxaas iyo buulo barde marka saraakiishu waxay sheegeen in howlgalka uu socon doono inta maleeshiyada laga saarayo gobolka maadaama maleeshiyadu inta badan dhibaatada furayso oo ay u badan yihiin dadka reer miyiga ah oo markaasi ku dhaqan dhulka miyiga xoola dhaqatada ah kuwaasi xoolooda ka qaataan inkastoo muddooyinka ugu dambeeyey maleeshiyadu deegaanka oo ah ay bilaabeen inay iska biciyaan al-shabaab maadaama dhowr jeer xoolo ay ka qaateen oo markaas is arooriyeen waa tahay inta marka howlgalka uu socday ma jiraa dagaal dhex maray ciidanka xoogga mase maleeshiyadu markay ka war heleen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed howlgallada ay wadaan ayay deegaanada isaga
bixeen dagaalkii ugu dambeey waxa u dhacay markii deegaanku maqankuri gobolkan hiiraan maleeshiyadu markaasi meel u dhow markaasi iyagoo saldhig ka sameysanay ciidamadooda ku weerareen marka halkaasina waxaa looga deedad aada u fara badan sidii saraakiisha dadka deegaankuba ay sheegeen laakiin lahaad ma jiro howlgallo kale dagaallo kale oo dhex maray ee labada dhinac laakiin maleeshiyadu ay sida ay markaasi ay u arkaan ciidamada dowladda iyo gaadiidka dagaalkuba inta badan ma jira wax iskormaad dhex maray laakiin waxay si aada ugu cabsanayaan gurufka dagaaleed ee ka jira ee gobolka ka bilowday marka inta badan way iskaga tagaan deegaanada ay ku dhow yihiin ciidamadu maadaama iyagoo ay ka cabsi qabaan in markaasi halkaasi ay ku la-adaan
waa tahay aan usoo laabano magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan fatahaaddii wixii webiga shabel uu sameeyey wixii ka dambeeyey magaalada beledweyne dadku ay isaga barakaceen hase yeeshee dadku dibbi ugu laabanayeen magaalada bal magaaladii dadkii deegaanka ceel jaala gaaray ee beledweyne marka hore isaga barabaxay magaalada markay dib ugu laabteen guud ahaan dadkii ma laabteen mase qaar baa weli ku harsan hase yeeshee dadkii xaaladooda noololeed waa sida ibrahim
sidaa sheegtaba dadkii ka baxay magaalada inta badan dib ayay ugu soo laabteen maadaama ay maadaama biyihii ay ka baxeen magaalada oo markaasi magaaladu ay tahay magaalada sidii hore kusoo laabatay waxaa jira maadaama ay gurmido kala duwan ay soo gaareen gobolka gaar ahaan magaalada oo loogu talagalay in muxuu ahaa in dadkaasi lagu gargaaro dowladda dhexe iyo weliba dowlad kale oo markaasi maamulo kale oo ka jira dalka sida maamulka goboleedka puntland oo isaga raashin soo gaarsiiyey oo markaasi loo qeybiyey sidoo kale waxaa jira dad qurbo joog ah oo markaasi kaalmooyin kala duwan soo gaarsiiyey marka xildhibaanada aqalka sare sidoo kale ay soo gaarsiiyeen hay-ado kale oo markaasi iyagan gargaaro dadku way jiraan laakiin muddooyinka ugu dambeeya xaaladda magaalada waa mid aada u degan dadku inta badan waxay isku diyaarinayaan muxuu ahay ciidda maadaama ee soonka uu dhammaan rabo marka inta badan magaalada waxaa ka dareemaysaa udaagarowa ciidda iyo sida gargaar dadka loo gaarsiinayo iyadoo maalin walbana ee deeqo kala duwan ay soo gaaraan magaalada oo loogu talagalay dadkii markaasi ay saameynta ku yeesheen fatahaada ee webiga shabeelle magaalada beledweyne gudoomiyaha gobolkuna mar uu arrimahaasi ka hadlay waxa uu sheegay in muxuu ahaa puntland ay ka mid tahay maamulada ka jira dalka balse ay tahay maamulkii ugu horeeyey oo markaasi ama keliya oo dadkaani gargaar soo gaarsiiya marka waxaa ugu baaqay in maamulada kale dalka ka jira weliba hay-adaha samafalka ee dadka reer beledweyne oo saameynta ku yeesheen fatahaadu in markaasi iyaga lasoo gaarsiiyo gargaar oo maadaama dibudejin ay u baahan yihiin
waa tahay marka hadda magaaladii beledweyn dib ma u furmeen goob goobihii ganacsiga goobihii waxbarashada iyo sidoo kale xarumihii kale adeegyada aas-aasiga bulshada soomaaliyeed lagu qabashay gaar ahaan beledweyn dhammaan inta badan way furmeen oo goobihii ganacsiga iyo waxbarashada intaba dib ayay u bilaabatay inkastoo dhinaca kale ay jiraan dibudhis lagu sameynayo wadooyinkii ay burburiyeen fatahaada webiga shabeelle ka geysta magaalada beledweyne laakiin guud ahaan goobihii ganacsiga socodka gaadiidka intaba dib ay u bilowdeen dadku inta badan waxay noqdeen kuwa si aada ugu soo laabtay magaalada oo markaasi dayactir dayactir ku sameeyey iyo weliba qaarkood ku sameynaya xaafadihii markaasi ay biyihii ay burburiyeen iyo weliba raadkii ay reebeen muxuu ahaa fatahaada webiga shabeelle hadda xaaladda magaalada waxay ku soo laabtay sidii hore dhinaca amniga marka laga hadlana waa mid aada u wanaagsan oo ciidamada nabadgelyada iyo amniga sugaya ma jiro wax isbedel ah ama colaadeed oo hadda ka jira gobolka iyo weliba magaalada beledweyne xarunta gobolka